shan askari oo ka tirsan ciidamada booliiska g s u da loo yaqaana ee gaafareega ku sameeyay xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto ayaa qaraxani ku dhintay halka saddex kaloo gaarigaasi saarnaana iminka dhaawac culus uu ka soo gaaray qaraxaasi koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab oo in dhowaaleedba ciidamadaasi ay ku raacdaysanayeen inta u dhexaysa xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto ay halkaasi ku aaseen goobjoogayaal kala duwan oo idaacadda v o eda ay la xiriirtay ayaan waxay u xaqiijinayaan in meydka shantaasi iskari la keenay gudaha magaalada kadibna loo sheegay in duulimaad loo samayn doono halka saddexda kalena caafimaad loogu soo qaadi doono magaalada nairobi qaraxan oo saaka aroortii sagaalkii iyo barka lala beegsaday kooxdaasi ciidamada ka tirsan g s u da ayaa waxa uu noqonayaa qaraxii ugu dambeeyey noociisa oo halkaasi lala beegsado ciidamada shabaab ee inta badan ka dagaalamay xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto ayaa iminka kordhiyay weerarooda ay ka wadaan xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto ayaa bishii lasoo dhaafay ku dhowaad sideed askari oo ka tirsanaa tiriga dalkani kenya meel u jirta magaalada liboy siddeed iyo toban kilomitir oo keliya ay ku dileen gaarigoodiina halkaasi ay ku gubeen qulqulatooyinkana waxay noqonayaan kuwo horaan kooxda al-shabaab ay nidir ku martay in ay kordhin doonto xilliga bishan ramadaanka lagu jiro ciidamada ammaanka ee dowladda dalkani kenyana inta badan waxay fashiliyaan weeraro kala duwan oo kooxdaasi ay doonayso in gudaha dalkani kenya ay ku soo qaadaan maxamed faarax shire v o a garisa